sidaad og tahayba beryahan waxaa socda mooshinkii xildhibaanada ay saxiixayeen marka mooshinkii intiisa badan waa gabagaboowey insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa wejigiisa horemar hore noo gabagaboowey wejigiisa labaadaan ku jirnaa sidaan ku geyn lahayna beryahan soo socdo mooshinkaas ayaan ku jirnaa insha allahu tacaala annaga sidaan rabno hadduu ala yihahda inay boqol xildhibaan ay saxiixdaan rabnaa laakiin hadda sideetan iyo dhowr qofadaan maraynaa maalamaha soo socdo hadda maanta kolley waa un ayaantan waa wafti baan maanta joognaa insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa ahadda iyo asniinta ugu dambeyn talaadada meelahaas inaan geynaan rabnaayo
mooshin ka danaa oo aan ka warno madaxweynaha kalitaliska oo shee xasan sheekh aadan isagoo ku fashilmay hawshii loo idmaday ee mas-uuliyadda ahayd hogaan hogaanka ahayd marda ku fashilmayna waxaa waaya inaan hawshaas baarlamaanka go-aan buu gaaray isbedel bay u sheegeen inay ummadooda ay wakiilka u yihiin shacabka ah ayisoo insha allahu samayn doonaan madaxweynuhuna sidaas lagu bedeli doona haduu ilaha yidhaahdo insha allah